ana kasoo qayb galay bashir kusoo dhawow idaacadda
waa dhowahay jaamaca waa ka qalanay adiga howlwadeynada idaacadda soomaalida edmonton waxaan maanta ka wada qayb galnay barnaamij step up for somalia dhalinyaro kasoo lugeysay calgary shantii bisha ama jamcihii ilaa iyo haddana soo socotay oo maanta timid ka waran barnaamijkaasi dhalinyarada hawsha ay ku dhaqaaqeen ugu horreyntii
jaamac waa su-aal wanaagsan horta maanta waxayd maalin aada iyo aada farxad ugu ahaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan soomaalida degan gobolka albeerta magaalooyinka calgary iyo edmonton waxay ahayd waxaan horey loo arag waxayna naxasuustay waxa aynu ahaan jirnay iyo waxa aynu nahay inta badan hadda badankeennuba dhalinyaradaasi waxay inatuseen iyagoo weliba aan filayo intooda badan inay dhasheen dalka canada waxay inatuseen waxa aynu nahay soomaalida waxaynu ka samaysannahay inaynu nahay dad qoysa meel kasta ha kala joogaan meel kasta ha ku noolaadaan dhaqan kasta ha qaataan dal kasta ha ku noolaadaan af kasta ha ku hadlaan ummadda soomaaliyed inay tahay qoys keliya oo marka ay wax ku dhacaan qoyska markay wax ku dhacaan waad garanaysaa waa niiliya waxay sasiiya waxay tara isu soo gurmada waanad ka arkaysa iyadoo wakti gaaban ay dadka soomaaliyeed ay ogaayeen weliba in yari ay ogaayeen dhalinyarada ganaysay haddana in aynu isugu nimi meeshii intaydii markaa hareeri karaysay soo dhaweynta dhalinyarada saddexda boqol ee kilo ee ka soo lugeeyey iyagoo doonayay inay ku caawiyaan morally iyo dhaqaal ahaanba dadkooda ku baaba'aya ee alaabta ay ku haysto soomaaliya waxayna taasi kutusaysaa oo ay laba ujeedo ay lahayd taa lacagta ay ugu ururinayaan iyo iyagoo la qaybsanaya iyadoo bir rabadaana dhalinyaradaasi inay la soo lugeeyaan oo ay masaal uga dhigaan dadka ka soo lugeynaya kismaayo ama baydhaba ama baay ama bakool ee lugta ku imanaya xeryaha qaxootiga soomaaliyeed iyagoo aan haysan biyo iyo daad iyo cunto midid marka aada iyo aad baan kulle anigu sababteedu ay aad bay u fiicnayd dadka meesha joogayna dee waad arkaysay anigu waxaan ahaa dadka soo hortegay information kasta meesha intuusan laga soo galo run ahaantii aad baan maaragtay socodkaydii ay wax weyni kaga bedeleen weligeyna anigu waan samaysanaa dhalinyarada soo kaxaysa ee halka jooga anigoo muddo badan oo hadda sideed sanadooda intaan magaalada jooga gacanta ku hayo dhalinyaro badan aad baan ugu kalsoonay inay wax weyn ka bedeli doonaan mustaqbalka soomaaliya maasha allah bashir sida ay soomaalida magaalada u degan tahay iyo sida dhalinyarada loo soo dhaweeyey tira ahaan aad baan maanta u yarayn marka ma isleedahay xoogaa dadkeena dhibaatada dalka ka jirto saameyn weyn ma gaarsiin oo dadkeenu safka hore maba ahana ma kacayaan maalinta saddex iyo tobanka bisha ee fit soomaaliya dhalinyarada safe soomaaliya ee edmonton youthka ay qabanqaabinayaan fundraising islamic school ka dhacayo saddex iyo tobanka agosto in lagu ceebooba laga yaabaa oo saxaafadda magaalada oo dhanna ay imaanayso madaxda gobolkana ay imaanayaan madaxda degmadana ay imaanayaan
wallaahi jaamaca horta taa ma ma filayo dadku waa imanayaa dadkuna way bixiyeen horta lacagta aad baa soomaalidu meel walba adduunka ay uga bixiyeen aniga inqulaad iyo organisation wax la socta organisation charity weeye oo noo ballan qaaday labada gobolka iyo federaalkuba inay maasirayaan haddana dad badan baa bixiyey dhalinyaradan khayr allaha siiyo waa kaad arkaysa maanta inankii lahaa forty thousand baanu samaynay kuwan dhalinyaradan soo lugeysay gobolkooda wuxuu ahaa ten thousand shan iyo toban bay sameeyeen marka wan ka midtu magaranaysaa tacaawinta way imanayaan waxaan ku rajo weynahay inay aada u imanayaan donation iyagoo mar bixiyey oo mar labaad bixiyey oo mar saddexaad bixiyey
insha allah bashiir axmed mar kale aada iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal